الحمد لله رب العالمين احمده تعالى واشكره على ما من به علينا من النعم الواسعه الكثيره الظاهره والباطنه فله الحمد في الاولى والاخره وله الحكم واليه ترجعون واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير واشهد ان محمدا عبده المصطفى ورسوله المرتضى المجتبى صلى الله عليه وعلى اله واصحابه والتابعين لهم باحسان الى يوم البعث والنشور اما بعد ايها المسلمون عباد الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى فانها وصيه الله للاولين والاخرين ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان اتقوا الله وتاهبوا عباد الله لرحيلكم فانكم الى ربكم راجعون واعلموا ان الله سبحانه ذكر في كتابه وهو يعظ عباده ويذكرهم زوال الدنيا وفناء ما فيها من الاموال وغيرها واتيان الاخره والرجوع اليه تعالى ومحاسبته تعالى خلقه على ما عملوا ومجازاته اياهم بما كسبوا من خير وشر ويحذرهم عقوبته فقال سبحانه واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم laa يظlamuun walaalayaal ilaahay baynu subxaanahu wa tacaalaa uga mahadnaqaynaa nicmooyinka aadkiyo aadka u faraha badan ee uu inagu galladaystay kuwa muuqda iyo kuwa qarsoon ilaahay baa subxaanahu wa tacaalaa ina siiyey ilaahay baa ku ammaanan oo ku mahadsan waxaana ugu weyn nicmooyinka aynu hayno iimaanka iyo islaamnimada ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ina siiyey qof walibana nicmadaa waxa uu ka hayaa inta uu kaga camal falaayo iimaankaasi iyo islaamnimadaasi waxa ay keensanayaan maanta waxaynu isku baraarujinaynaa fii haadihi alkhudba macnaha aadka uu xeesha dheer isla markaana qalbiga taabanaya qof kasta oo muslimana dareenkiisa iyo shucuurkiisa kicinaya ee ilaahay uu ku sheegay aayaddan qur'aanka ah ee ka mid ah aayaadka suuratulbaqara xagga dambe kaga jira allah subxaanah isagoo addoomihiisa waaninaya isagoo xasuusinaya adduunyadeena inay zuulayso meesha ay ka baxayso wax alla wax kasta oo ku dhex suganina uu tegayo maalkeeda iyo manfacooyinkeeda kalaba iyo inay aakhiri imanayso ilaahay xaggiisa la ysu celinayo oo ilaahay la hortegi doono ilaahay addoomihiisa uu ku xisaabin doono wixii adduunyada ay ku soo faleen ee ay kula yimaadeen khayr iyo sharba iyadoo rabbi subxaanah addoomihiisa uu uga digayo ciqaabkiisa adduunyo iyo ka aakhiraba waxa uu rabbi leeyahay waataquu yowman turjacuuna fiihi ila allah ka baqa dad yahow maalin xagga ilaahay laydin celin doono maalin ilaahay laydin hor joojin doono maalin qof walba rabbigii la hadli doono maa minkum min axadin ilaa wasayukallimuhu rabbuh laysa baynahu wa baynahu tarjumaan maalinkaasi ka baqa baa rabbi leeyahay addoomihiisa humma tuwafaa kullu nafsin maa kasabat naf walba maalintaa waxaa lagu abaalinayaa waxaa loo dhammaystirayaa wixii ay shaqaysatay ee adduunyada ay ku hormarsatay ee ay la timi hadduu xumaa iyo hadduu sanaaba wa hum laa yudlamuuna lamana dulmiyayo maalintaa dulmi ma jiro qofku waxaanu waxa weeye la iman dusha laga saari maayo aayaddan walaalayaal markaa cajiibka ah oo mufasiriintu ay tilmaamaan aayaddii qur-aanka u dambaysay ee soo degtay inay tahay inkastoo arrintaa asaaniid saxiixa aanaan u haynin waxaa ilaahay kaga warramayaa afar arrin waa afar arrin oo dhammaanteen ay nala gudboon tahay inaynu aada u dhuganno oo aynu u fiirsanno oo maskaxdeenna iyo maankeenna had iyo jeer aanay ka bixin arrinka koobaad waxaa jira maalin ilaahay la hortegi doono oo la isu celin doono xagga rabbi innahu yowma alqiyaama maalinkaasi waa maalinka la yidhaahdo yowma alqiyaama waa maalinka dhibaatadiisu aada iyo aadka ay u weyn tahay yaa ayuha annaasu itaquu rabbakum ina zalzalata asaacati shay-un cadiim waa maalinka suurta la afuufaayo waa maalinka rabbi tilmaamay gariirkiisu aada iyo aad inuu u weyn yahay waa maalinka ilaahay yidhi dalika yowmun majmuucun lahu nnaas wa dalika yowmun mashhuuda waa maalinka laysu keenaayo jamiicu alawaliina waalaakhiriin dadka dhammaantood midabkay lahaayeen iyo waddanka ay joogeen iyo wakhtigay noolaayeen iyo ictiqaadka iyo diinta ay haysteen dhammaantood waa maalinka dadka laysu keenayo wamaa nu'akhiruhu ila liajalin macduud ilaahayna subxaanah wuxuu aayaddaasi kaga warramay oo wakhtiga ay soo degaysay uu ahaa wakhti aada iyo aada inooga durugsan oo aada inooga horreeyey in muddo yaroo koobane ay ka hadhay wakhtigii ilaahay subxaanahu wa tacaala ugu talagalay in qiyaamuhu dhaco suurta la afuufo walaalayaal waxaa qof kasta oo muslima saaran oo maalinkaa rumaysan inuu waxa weeye u camal falo oo uu u diyaar garoobo waayo waa maalinka dadku labadaa qaybood un ay noqonayaan qayb xagga jannada gasha iyo qayb xagga naarta gasha fariiqun fi ljannati wa fariiqun fi saciir ilaahay qayb kale oo dadka ka miday nooma sheegin waa labadaa qaybood maalinkaa dadku inteenna halkan fadhida iyo inta adduunyada joogta dhammaan marka la ysku wada darana qof garan karaa ma jiro labadaa qaybood kuwa uu ku jiro inuu ku jiro kuwa xagga naarta loo dareerinayo iyo inuu ku jiro kuwa xagga jannada loo dareerinayo qof ka jawaabi karo oo garan karaa ma jiro sidaa awgeed maalinkaasi qofka rumaysan ee mu'minka ah inuu qalbigiisa dareen weyn ku yeesho ayaa la doonayaa inuu hortaagga rabbigii la hor joojin doono ka baqdo ayaa la doonayaa maalinkaa inuu u camal falo ayaa la doonayaa dadkii wanaagsanaa ee siiradooda iyo dhaqankooda fiican aynu in badan maqallo maalinkaasay si dhaba u rumaysnaayeen si dhaba ugu diyaargaroobi jireen hadday wax qaldaan maalinkaa in lagu qabsado ayay ka biqi jireen ilaahayna wuxuu qur-aanka inoogu sheegay dadka mu'miniinta ahi waxay ula imanayaan cibaadaadka iyo acmaasha wanaagsan ee jannada ay ku gelayaan waxay ilaahay dartii ugula imanayaan camaladooda lianna waxay ka baqayaan maalinka qiyaame innaa nakhaafu min rabbina yowman cabuusan qamtariira maalinkaa sharkiisu badan yahay ee howlkiisa iyo dhibaatadiisu ay ballaadhan tahay ayay ka baqanayaan waxaa kaloo ilaahay aayadda inoogu sheegay maalinkaa in la is-abaal marinayo waa yowmu aljazaa waa yowmu ddiin waa maalinka la is-abaal marinayo ee ilaahay subxaanahu wa tacaala qof waliba wixii uu shaqaystay khayr iyo shar waa maalinka uu la kulmayo faman yacmal mithqaala daratin khayran yarah ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور إلهي بآيات kale ku yidhi alyawma tujzaa kullu nafsin bimaa kasabat markuu qiyaamaha ka warramay maanta ayaa lagu abaal marinayaa naf waliba waxay shaqaysatay marka waa yowmu ljazaa meel kale ilaahay markuu ka warramayay qiyaamaha iyo suurta laba jeer in la afuufi doono oo marka hore dadku ay wixii nooli dhiman doonaan marka labaadna la soo toosi doono layse soo taagi doono iyadoo la nool yahay fa idaa hum qiyaamun yanduruun allah waxa uu yidhi ilaahay subxaanahu wa tacaala naf walba wuxuu ku abaalinayaa oo uu dhammaystirayaa waxay shaqaysatay wa huwa aclamu bimaa yafcaluun waxa aynu samaynaynayna ilaahay subxaanahu wa tacaala wuu og yahay wax ka lumaya iyo wax dhaafaya midna ma jiro sidaa awgeed maalinkaasi yowmuljazaaga ah si abaal wanaagsan aad u hesho si midho macaan aad u goosato si jannooyinka iyo daarta karaamada aad ugu raaxaysato ayuha alcabdu lmuslim ku dadaal maanta khayrka iyo wanaagga wixii ilaahay kuu dhowaynaya ku dadaal wixii adduun iyo aakhiraba ku anfacaya ku dadaal waxa ilaahay kaa fogaynaya waxaa abaalkaaga berri mid dhibaato iyo ciqaab kugu noqda ka yeelaya macaasida iyo xumaanta iskaga fogow intay goori goor tahay isdaba qabatee ilaahay subxaanahu wa tacaalaa u noqo xayaatada iyo noloshu waa fursad caafimaadkuna waa fursad intaad fursaddaa haysato ha iska lumine fursaddaa ka faa'iidayso ayuha alcabdu lmuslim waxaa saddexaad oo ilaahay aayadda ku sheegay maalinkaa wax dulmi inaanu jirin ilaahay subxaanahu wa tacaala addoomihiisa ma dulmiyo adduun iyo aakhira midnaba walaa yadlimu rabbuka axada rabbigaa axadna ma dulmiyo oo gardarro iyo xaqdarro kulama kaco xadiisulqudsigiina waxaa ku jiray yaa cibaadii inii xaramtu adulma calaa nafsii wajacaltuhu baynakum muxaramaa falaa tadaalamuu addoommahaygiiow dulmiga naftayda waan ka xarimay baa rabbi leeyahay subxaanah idinka dhexdiinnana dulmiga waxaan ka yeelay mid muxaram ah falaa tadaalamuu haysu dulmiina marka ilaahay dulmiga wuu ka nasahan yahay oo wuu ka hufan yahay likamaali cadlih waayo cadaalad iyo cadli dhammaystiran ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala ku sifaysan yahay cadliga iyo cadaaladana ilaahay subxaanahu wa tacaala wuu jecel yahay alyawma tujzaa kullu nafsin bima kasabat laa dulma alyawm ina allaha sariicu lxisaab maanta dulmi ma jira baa ilaahay odhanayaa marka addoomihiisa uu kala xisaabinayo aayaddanna wahum laa yudlamuun marka ilaahay subxaanahu wa tacaala addoonna dulmii maayo qofkii wanaag iyo khayr maalintaa la yimaada laga baqaasi maayo iyadoo weliba ilaahay intuu doonay u laban laabay ayaa lagu abaalinaya qofkii xumaan iyo sayi-aad la yimaadana wax dheeraada oo aanu la iman loogu dari maayo intaa uu la yimi ayaa lagu abaalmarinayaa waman yacmal min alsaalixaati wa huwa mu'min falaa yakhaafu dulman walaa hadma waxa walaalayaal afraad oo ilaahay aayadda ku sheegay in maalinkaa laga baqo in maalinkaa laga taxadiro in maalinkaa laga feejignaado in maalinkaa loo diyaar garoobo maalinkaa inaan kaflad iyo mooganaan lagaga sugnaanin maalinkaa inaan la iloobin maalinkaa in aada iyo aada loogu camal falo wax kasta oo qofka hor yimaada iyo mowqif kasta oo uu doonayo inuu qaato iyo wax kasta oo uu ku hadlayo wax kastuu samaynayo maalinka dambe waa inuu ku xisaabtamo berri waxani ma wax dhib kugu yeelan doonaa jawaabtu hadday haa noqoto muuminku wuu iska daynayaa waayo waran kugu soo noqon doono lama rideeyo haddii uu noqdo waxaan markaa dhib lahayn wuu samaynayaa sidaa awgeed maalinkaa walaalayaal maalinkaasi waa inaynu u camal fallo isla markaana aynu ka baqno wataquu yowman turjacuuna fiihi ila allah haddaynu eegno aayaddan walaalayaal waxaa ilaahay ku khatimay axkaam fara badan oo ka horraysay oo uu ka warramay oo salaad leh oo zake leh oo cibaadaad kale leh amare uu bixiyey oo waaweyn iyo waxyaabo uu addoomihiisa u diiday oo khatar badan oo adduuniya aakhiraba dhib u leh oo ay ka mid tahay dembiga weyn ee loo yaqaano ribadu sababtu waxay tahay qofka mu'minka ahi hadduu rumaysan yahay inay aakhiri dambayso oo islays abaal marinayo oo khayrka waxa weeye wanaag lagaga abaal marinaayo sharkana ciqaab lagaga abaal marinaayo addoonka taasi maxay gelinaysaa raqbe iyo rahba ayay gelinaysaa ilaahay naxariistiisuu rajaynayaa ka quusan maayo wuu dadaalayaa jannadaa laga warramaayo ka quusan maayo marnaba isagoo haddana dadaalaya dhinaca kalena wuu baqanayaa cadaabta ilaahiyo ciqaabkiisa ka aamin noqon maayo wuxuu mar walba ka baqanayaa kuwaa la ciqaabayo inuu waxa weeye ka mid noqdo lagu daro sidaa awgeed baa wuxuu ku shaqaynayaa bayna alkhawfi waalrajaa dhinacna khayrka iyo naxariista ilaahay buu ka filanayaa dhinac kalena ciqaabka ilaahiyo cadhadiisa ayuu ka baqanaya waana xaaladda la doonaayo qofka mu'minka ahi intuu adduunyada joogo inuu ku sugnaado dhinacna ka baqdo dhinacna naxariista ilaahay ka rajeeyo qur-aanka haddaynu akhrinana ilaahay sifada caynkaasa meelo badan ayuu dadka mu'miniintaa ku ammaanay walaalayaal marka aynu soo duuduubno warkuu inoo cad yahay waxaa la doonayaa uun nafteenna inaynu go-aan dhaba u sheegno waxaa la doonayaa halkaa inaynu si dhaba ugu diyaar garowno waa xaqiiqo wuu imanayaa wax kastoo imanayaana wuu dhow yahay ilaahay waxaabuu ka cabiray qur-aanka meelo ka mida inuu yimiba ataa amrullaahi falaa tastacjiluuh ataa waa ficil maadi wuu yimiba qiyaamihii wuu dhacayba waxaa looga cabiray maadi litaxaquqi wuquucih inuu dhacayaa xaqiiqa waa hurtila qofku haddaba maalintaa wixii uu ku badbaadi lahaa ha ku dadaalo nafteennana aynu xisaabino aynu dib isugu noqonno wixii inaga qaldan aynu hagaajisanno innaga oo toosan ilaahay subxaanahu wa tacaala inaynu hortagna aynu isku dayno ilaahay khayrka iyo wanaagga hayna waafajiyo dembigeennana ilaahay ha dhaafo rabbanaa aatinaa fi dunyaa xasana wa fi laakhirati xasana وقنا عذاب النار وأستغفر الله الحمد لله رب العالمين يقول الحق وهو يهدي السبيل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله صلوات ربي وسلامه عليه أما بعد أيها المسلمون اتقوا الله تبارك وتعالى حق تقواه ولا ليال waxaynu intaa ku daraynaa waxa waddanka ka dhacay sidaa og tihiin doorashooyin doorashooyinkaasi way dhammaadeen meelaha qaarna waxaan u malaynayaa in natiijada la sugaayo si kastaba ha ahaate eh waxay nala gudboon laba arrin labaduba way nala gudboon yihiin arrinka koobaad waxay nala gudboon dhammaanteen inaynu ilaahay u noqonno oo aynu toobad keenno oo aynu ilaahay weydiisanno wixii dembi ah ee doorashadu ay xambaarsanayd iyo intii ka horraysayba inuu inaga dhaafo waynu ognahay oo axdar badan iyo dhibaatooyin badan iyo macaasi badan bay xambaarsan tahay intii magaalada iyo meelaha kale ee laga ololeynayeyba miisi laga garaacay ee macsi iyo wax ilaahay ka cadhoonaya ay ka dhacday waynu wada ognahay siyaabo kalena saamayn bay noogu lahay oo intii hadal iyo faallo iyo waxa weeye xan iyo dhibaato iyo itixaan ayna soo marisay waynu ognahay haddaba mar haddii lagu kala tegey oo nin waliba darkii loo soo arooray nasiibkiisa uu ka qaaday ilahay aynu u noqono subxaanahu wa tacaala wa huwa aladii yaqbalu tawbata can cibaadih wayacfuu can sayi'aat wayaclamu ma tafcaluun ilaahay subxaanahu wa tacaala addoomihiisa wuxuu ugu yeedhayaa mar walba inay u soo noqdaan ay u toobad keenaan marka waxyaaba jirjiraan sidaa haddoo kalena waabay sii awlaysan tahay waayo qof ka nabad galay qofba si ay u soo gaadhayba qof ka nabad galayba aada iyo aada buu isaga yaraa qodobka labaad aynu baraarujinaynaa waxa weeye dadkaa tartamayey qofkii soo baxay ha dadaalo dadkaa doortay iyo ummadda ha u dadaalo ha ku dadaalo dadka diintooda iyo adduunyadoodaba wax waxtar u ah mooye wax dhib u ah inaanu la iman ha ku dadaalo dadkaa soo doortay codka siinaayey inaanu khiyaamayn oo aanu waxa weeye hantidooda ka dhicin aada iyo aad ha ugu dadaalo qofkii hadhe aan soo bixinna waxaynu leenahay isna ha iska dulqaato oo waxa weeye dhibaato iyo rabash iyo fitno yaanu dalka iyo dadka gelin inkastoon filaayo taasi inaanay jiri doonin haddana waxaynu markaa u jeednaa u naseexo caama walaalayaal si guudna ilaahay aynu ugu noqonno adduunyadan gaaban ee arkaysaanee maalinba qof aynu sii sidnana yaynaan ku iloobin aakhirada soo socotee baaqiga ah aakhirada ilaahay la is hortaagayo halka qofka guulaystay uu yahay ka dhab ahaan u guulaystay halka qofka khasaaray uu yahay ka dhab ahaan u khasaaray qofka hadhay xaqiiqa ahaan ma aha ka maanta tartanka ama doorashada ka hadhay ama imtixaan adduunyo la galay ku hadhay ka dhab ahaan hadhay ka dhab ahaan khasaaray waa ka maalinka qiyaame dadka ahlujannaha marka jannada loo dareeriyo ka hadha ee isagu waxa weeye xagga kale ee naarta loo kaxeeyo qofka dhacay xaqiiqa ahaan ka toos u dhacay ee toos u guuldarraystay waa kaa muslimiin baynu nahay ee caqiidadeenna iyo camalkeenna wanaagsan iyo dadaalkeennu halka uu ku wajahan yahay waa aakhira yaan laynaga leexinin oo dhibaatooyinkaa badan ee socda aanayna duufsanin ilaahay subxaanahu wa tacaala khayrkiiyo wanaagga hayna waafajiyo ilaahay subxaanahu wa tacaala ciddii soo baxda dalka iyo dadka iyo diintaba cid anfacda ilaahay subxaanahu wa tacaala ha ka yeelo ilaahay ciddii inoo soo baxda ilaahay subxaanahu wa tacaala ha inoo wanaajiyo ilaahay subxaanahu wa tacaala ha inoo wanaajiyo ilaahay subxaanahu wa tacaala cirka madar khayr qaba ha inaga siiyo ilaahay wixii dembi inaga dhacay ha inaga dhaafo ilaahay quluubteenna ha isu soo jeediyo ilaahay subxaanahu wa tacaala midnibadeenna ha inoo xoojiyo aafaadka iyo dhibaatooyinka ilaahay hayna gees mariyo walaalaheenna muslimiinta ah ilaahay cadowgooda ha jabiyo ilaahay subxaanahu wa tacaala islaamka ha ciseeyo ilaahay subxaanahu wa tacaala dadka muslimiinta ah ee dhiban ilaahay dhibaatada ha ka dulqaado quluubta muslimiinta ilaahay ha isu soo jeediyo allahuma inaa nas'aluka alhudaa waltuqaa walcafaafa walghinaa allahuma aatinaa fi ddunyaa xasana wa fi laakhirati xasana waqinaa cadaaba annaar slى اllah عlى nabiyina mxamedi wعlى alihi وصaxbihi وsلم